الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد وسورة الزخرف آخر كذا المريني آية دلبية طبعا الله كورمي ددك أوليدي ساه سيدا وناكتنا جنة وعصومي مركزها إلها وحول وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلد الأعين وأنتم فيها خالدون jannada waxaa ku leedihi nafi waxay doonto oo ficlan xaqiiqatan aan laga helayn halkan nafi waxay doonto halkan lagama helo qofku waxa uu doono waayitaanka uu waayey ayaa warwarkiiya walaacaba ugu wacanba ishuna waxay ku qabowsatana halkan wax badan oo badan baanad arkaynin ee indhahaagu diidayaan waaritaanna halkan waa ka dheeri wa tilka aljannatu buulaayi jannadaa iyadaa allatii taasoo uridtumuuhaa laydin dhexal siiyey bimaa kuntum tacmaluun camalkii aa samaynayseen sababtiisii ahaatay jannadaa dhaxasheen waxa sabab u noqday baa ilaahay wuli camalkii camalkaa samaynayseen marka camalkaasuu dad ku kala tegey nebigana calayhi salaatu wasalaam waxa ay asxaabtu su-aaleen dee haddii qof walba janniyo naar wuxuu galayo loo sii qoray maxaanu ka camal falaynaa waxau uhi icmaluu fa kullun muyasarun limaa khuliqa lah qof walba waxaa loo sahlayaa wixii loo abuuray janniyo naar camalkooda lakum fiihaa waxaa idinku sugnaaday jannadaa dhexdeeda faakihatun kathiiratun khudrad badan minhaa ta'kuluun khudraddaasa idin wax ka cunaysaan ama jannadaa xaggeeda ina almujrimiina baa ilaahay uhi dembiilayaashii fii cadaabi jahannama khaaliduun naarta jahannama laydhaa cadaabkeeday ku waarayaan awliyada ilaahay markuu rabbi soo xusay kuwii cadowga ahaa buu tilmaamayaa naarta jahannama nacuudu billaahi minhaa ayay ku waarayaan laa yufataru canhum lagama kala goynayo cadaabka kala go' ma jiro balaayada adduunyadu iskuma xidhiidhsanto allah waxau yihi inna maca alcusri yusran fa inna maca alcusri yusran inna maca alcusri yusra mar kasta oo cusri yimaado fudayd baa ku xigaya laakiin taa alla wuxuu uhi laa yufataru canhum lagama kala goynayo wahum fiihi mublisuun cadaabkaa dhexdiisana way quusanayaan marka ay cadaabkaa ku jiraan quus bay taagan yihin abal iyo yididiila iska jira insaanku inta uu ifkan joogo haddii cudur ku dhaca iyo haddii faqri ku dhaca iyo musiibo kasta armaa lagaa nafisiyaa buu leeyay laakiin taa waa meel quustu halkay ku ururtay weeye allah waxau idhi hayaabina wamaa dalamnaahum wey wamaa dalamnaahum kumaanaan gardaroon walaakin kaanuu waxay ahaadeen hum aldaalimiin kuwa naftoodii ku xadgudbay kuwa dulmi sameeye dulmiga abaalkiisiina waa ka ah gaalku aad buu u necabiyay intuu ifkan joogo geerida ilays baanu ku raadinayaa wax kastoo uu isleeya way kaa dibdhigaysaa oo dee dabcan aan ka dibdhigaynin marka adduunkiisoo dhan wuu ku iibsan lahaa hadduu helayo geeri la-aanteed maalintaa laakiin geeri buu doondoonaya allah wuxuu ihi wanaadow way tiraabeen ama ay yeedheen ahlunaarki waxay leeyiin yaa maaliku malagan shaqaalaha naarta maamulaya agaasimaha ka ahow liyaqdi calaynaa rabbuk ilaaha iyagu hana dilo digta allah hanaga jaro oo kow hanaga siiyo sidaasaabay erga u dirteenba nafta uun bal hanaga geerida laftii aanu ka carari jirnay ifkii baanu iminka doonaynaabay ilaahay noo barya waxaad noo baridaa inuu nallaayo qaala waxau idhi innakum maakisuuna way idinku waari hadday doonto muddo dheer kadibba ha ahaatee halkan way idinku waaraysa meel looga dhaqaajinayaa ma jiro go-aankii saas go-aankii ilaahay saasuu ku dhacay marka waxaa lagu waarayaa waxa weeye geeri iyo nolol labadaa dhexdooda geerina ma jirto nololina ma jirto laa yuqdaa laa yuqdaa calayhim fayamuutuu geeri laguma xukumayo saa u dhintaan laa yamuutu fiiha walaa yaxya labadaas u dhexeeya geeri iyo nolol laqad ji'naakum buu ilahay yidhi isagoo tilmaamay dembiga iyo aafada balaayadan ay ugu dhacday laqad ji'naakum waanu idinla nimid bilxaqi qur-aanki bilxaqi tawxiidki labadaba way islaasimayaan islaamnimadii walaakina akarakum intiina badani lilxaqi kaarihuun xaqaydaan jeclayn oo nacsantihi xaqa ayaa diideen xaqaasi waxa weeye insaanku marka uu raaco kawadoon noqonayo waalxaqu axaqu an yutabac ilahay xaqa isagaa xaqa xaqu ummadda u keenay xaqaa laga doonaya inay raacaan xaqay ku nabadgelayaan am abramuu buu ilahay ma waxay go-aamiyeen amran arrin bay go-aamiyeen miyaa islaam iyo ehelkii in laga hortago ilaahay iyo rusushiisana la diido ma arrinkaasaa go-aana fa innaa mubrimuun annaguna waanu go-aaminay baa ilaahay wuli ilaahayna arrinkiisiibuu go-aamiyey go-aanka kaafirkiiyo gaalku hadduu inagu soconayo inagu fulayo waxba inagama hadheen laakiin go-aankii ilaahay baa hor jooga wuxuu ilaahay doonuu qadarunbaa dhacaya laakiin waxay qorshaystaan ay balaangareeyaan ma dhacayo waxba kama hadheentan am yaxsabuuna buu ilaahay yidhi ma waxay moodayaan annaa laa nasmacu inaanaan maqlaynin annagu sirahum hoosu dhigooda iyo wanajwaahum faqooda waxay iyagu siraysanayaan iyo waxay ku faqayaan balaa waanu maqlaynaa buu ilaahay yidhi warusulunaa malaa'igtayadiina ladayhim iyagoo agtooda yaktubuuna way qorayaan sidaa wey ilaahay go-aankiisu wuxuu ku salaysan yahay cilmi xeel dheer iyagoo go-aankoodu waxa uu ku salaysan yahay kaflad iyo jahli ayuu ku salaysan yihin waxaanay waxba ka hayn mustaqbalkiisa iyo masiirkiisa iyo inay fulinayeen kale ayay khatirayaan oo ilayn kontonka sano tobanka sano boqolka sano sa aan ugu talagalno sa aan wax uga helno sa aan dad u kharaabino laakiin alla waxa uu halkan tilmaamay malaa'igtiisii inay rabbi wax ka qorayso sirtooda iyo faqooda inuu intaba ilaahay ogsoon yahay qul waxaa tidhaa nebi maxamedow in kaana lilraxmaani walad ilaaha boqorkii hadduu ubad leeyahay fa ana awalu lcaabidiin aniga ah kuwa ugu hor caabudaya subxaana rabbi asamaawaati waalard ilaaha cir iyo dhulba iskale rabbiga u ah ayaa hufan rabbi alcarsh ee carshigana rabbiga u ah iska leh camaa yasifuun waxay sheegayaanba alla uu ka hufan yahay oo uu ka fog yahay marka taa macnaheedu waxa weye wax waladoo ilaahay uu leeyahy ma jiro culamaa ulbalaaqa waxay tilmaamaan in iyo idaa farqiga udhexeeya waxa uu yahay idaadana waxaa loo isticmaalaa wixii xaqiiqo ah idaa jaaa fulaan markaad tidhaha kollay wuu imanaya kolkuu yimaadan weeye laakiin erayga in ah waxaa loo isticmaalaa wax inuu dhaca iyo inaanay dhicin labaduba suuragal yihiin weliba inaanu dhicin badan ay badan tahay in facalta haddaad samayso weeye laba hube marka ilaahay wax waladuhu leeyahay ma jira hadduu lahaan lahaaba calaa sabiili alfardi waataqdiir ka soo qaadba oo anaaba hor caabudi lahaaba laakiin kii baan jirinba way waa kii mustashriqiinta nimankii la odhan jiray yidhi inuu ciise ina ilaaha yahay waxaaba sheegay qur-aankiina dabeedna in aayaddanay soo qaateen koobiyo siddeetanaada suuratu zukhruf in kaana lilraxmaani waladun fa ana awalu lcaabidiin waladkaasi wuu jiraa annagaa sheegnay bay yidhaahana caabuda dabeedna waa kii cabdulxamiid kashka dee u jawaabayee lahaa nimankaa luqada carabiga ayaanay garanaynine iyo xuruufta iyo macaanideediiyo waxa ay faa'iideeyaane bal ataxaddaa lahum an yucribuu qawlah laa xawla walaa quwata ilaa billaah bal waxaan dhaabad uga dhigayaa buuhi inay iisoo icraabaan oo ay awjuhdeeda ku jirta iyo labaatankeedii weji wax ka soo sheegaan ereyga a laa xawla walaa quwata ilaa billaah haday taa garan waayna tan waxbayay ka sheegin fadarhum nebi maxamedow iskaga tag yakhuudu wayalcabuu yakhuuduu baadilka ha dhex galeen wayalcabu ha iska ciyaareen xataa yulaaquu jeeroo lala kulmiyo yowmahum maalinkoodii alladii yuucaduun ee loo yaboohay maalinkoodii waxa loogu idaafaynaya waa maalin aanay gafayn iyagu ha isdiidsiiyeen laakiin kollayba waa lama huraan maalin ay mari doonaan wey xayaatadoodii waxaa ilaahay uu ka dhigay yakhuuduu wayalcabu khawdkuna waa wixii baadil ay dhex galaan shaqadooda gebigeediina kol haddii ay aayala-aan dhashay waa ciyaarun maa salakakum fii saqar qaluu lam nakun min almusaliina walam nakun nucimu lmiskiina wa kunaa nakhuudu maca alkhaa'idiin hallow wixii baadil wada un baanu anaguna dhex hareerta qabsan jirnay maalintaa inay aadaan iyagaa ka markhaati furay wa huwa ilaahay aladii boqorkii weeye fi samaa'i ilaahun samada ilaah ka ahaa lagu caabudayay wa fi lardi ilaah dhulkana isagaa ilaahoo lagu caabudaya wa huwa alxakiimu alcaliim shay walba isagaa xikmadu yeelo oo ogsoon وعلمه مع الحكمة وحكمته مع العلم meeshuu wax dhigayo waxba kuma seekanaa waxaa iska macruufa basharku marka ay wax samaynayaan xikmad aanay lahayn awgeed baa tajaarib iyo tijaabo iyo khibrad iyo ku eegid baa la sameeyaa markaasaa dabeed muddo dheer oo la isla rafaaday oo wax badan ay baxeen kadib baa xikmaddii lagu dhawaaday iyo wax waliba wuxuu ku munaasib ah laakiin ilaahay shayna meeshiisa lama seego cir iyo dhulba isagaa ilaahay ka ilaah laakiin waxa kale ay wadwadaan waa dhulka iyo meelahan uu joogaa mid sheegtay inuu samada ka ilaahaya maya wa tabaaraka waxa baraka iyo khayr bato xumaan ka hufan aladii ilaahi lahu mulku samaawaati waalardi wamaa baynahumaa uu keligii u sugnaaday lahaanshaha samooyinka iyo dhulka iyo inta ka dhaxaysa wa cindahu cilmu saaca qiyaamada ogaanshaheeduna agtiisay ahaatay cid kale oo la ogi ma jirto وإليه ترجعون سجانا لا يدين علينيا ولا يدين هرجينيا الدون إيا آخرة ككلوذان ما ملا أبو ارتواي سجا ولا يملك مهنا نيان الذين يدعون من دونه kuwa ay caabudayaan alla ka sokeeyay inta alla ka sokeysa kuwa ay caabudayaan ma hayaan ash-shafaa'ata ila ilaahay ka wustaya khalqiga ay ergeeyaan ma awoodaanba mana hayaan illa man shahida bil haqq laakin man shahida bil haqq cidda ku dhawaaqda tawxiidka yamlikuuna ash-shafaa'ata biidni illaah cidda iyagu xaqa markhaati ka noqda ee qira xaquna waa tawxiidkiye kuwaasi waxay milkiyayaan ilaahayna uu siinayaa ashafaaca wahum yaclamuun taana way ogyihin waxay ogyihiin inay shafaacadaa leeyihin oo ilaahay baa u sheegay ambiyada malaa'igta iyo muuminiintuba marka tani waxay raddi u tahay odhaahdii ay yidhaahdeen maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allahi zulfaa hala yaabina waxaanu caabudnay alla inagu dhawaynaya ilaadaan ugu tawasulaynaa bay yidhaha waa sallaankii ilaahay loo fuulayay halkaasuu ilaahay ku xidhay waxaanu ilaahay ogolayn ma ergeeyin ولئن سألتهم هداد ويديس من خلقهم يا إذن أبو ري هداد لا لا يقولن الله وحيرنا إلهي لا يقولن ما هو لا يقولن لا يقولون أووغي أنه كي لغا تريوي أنه توكيد كلاوغي لا يقولن الله وحيلين إلهي أي أرنا ما هو رنكران ده هذا البابوري هذا البابوري لما هيو حامان تيسنارين أيه أما بيولوج أما ساينس أما maadooyinka kale ee insaan wax ka sheegaha ku takhasuseene mid yidhaahda warshadaydaa insaankan soo saartay lama hayo fa annaa yu'fakuun haddaba sidee loo weydaariyey alla rumayntiisii iyo awooddiisa inay u qiraan wa qiilihii wa qiilahuna waa la akhriyey wa yaclamu qiilahu ayuu ogyahay ilaahay odhaahdii nebiga uu nebigu uhi yaa rabbi ilaahaygiiw ina haaulaa'i kuwani qowmun laa yu'minuun waa dadaan imaan lahayn cabashaduu nebigu kuwan ka soo gudbiyey ilaahay u gudbiyey isagoo kaga cabanaya iimaan la-aan iyo inaanay alla rumaysnayn taa alla wuu ka warhaya marka waqiilahu haddii laydhaa qiradaa la taxliiliya ama tawjiiheeda la sheego waa mafcuul ficilkiisii go-an yahay aanay dhacdaaay badantay qur-aanka dhexdiisa sidaan inoo dhigan qiraa'atu xafs can caasim waqiilihii dii la akhriyay iyadana halka hore ay ku cadfan tahay meesha ugu waadixsan ee ay ku cadfanaan kartaa waxa weeye waa cindahu cilmu saaca ilaahay agtiisa waxa ahaaday odhaa qiyaamada ogaanshaheeda isagunbaa qiyaamada cilmigeedu uu agtiisa yahay wa qiilihi wa cindahu cilmu qiili odhaahdii nebiguna sidaan soo socota uu yidhi uu ku cawdayna ilaahay umbaa taana og oo ka warhaya oo uga jawaabaya wa cindahu ay cinda allaahi cilmu qiili rasuuli sala allahu calayhi wasalam nebiga odhaahdiisii uu yidhi buu alla ogyahay yaa rabbi ina haaulaa'i qowmun laa yu'minuun rasuul walbana ilaahay isagaa u ogaayo nebi nuuxba markiiba cabashada gudbiyey fadacaa rabbahu fadacaa rabbahu anaha ha anii maqluubun faintashir fafataxna abwaaba asamaa'i bimaa'in munhamir markuu cabashadaa gudbinayay ilaahay baa isagana u ogaa iyo rasuul walba fashtax canhum iska wey ka jeedso iska dhaaf waxaad sii tidhaahdoo kaloo murani ma jiro lannahu kuwan murankoodu waa mid lagu daalayo waqul salaam waxaana tidhaa nabade aan kala nabad galane lannahu qofka falaa tumaari jaahilan fatadxaba baa layihi qof aan aqoon lahayn oon mistaaqiyadaada iyo miisaankaaga toona garanaynin haddaad la doodo waad ku daali marka salaamtani waa salaamtii kala tagga ahayd fa sawfa yaclamuuna hadhow bay ogaan doonaan wixii ku dhaca waxay ku dhaca aayaadku waxay tilmaameen bushaaro nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay ugu bushaaray inuu odhaahdiisu og iyo cabashadiisu og yahay warbixintiisa iyo baahidiisa intaba marka waxaa loogu bushaareeyey cadowga inuu ilaahay abaalmarintii diyaaru la yimi suuradan afar iyo afartanaad waa sagaal iyo konton aayadaheedu suuratu dukhaan suuratu dukhaan iyo suuratu ljaafiya labadaba sida magacyadooda ka muuqda wuxuunay tilmaamayaan isbeddelka insaankii ku iman doona mar qiiq lagu shido oo ilaahay qiiqiisa uu ku afuufo oo lagu soo kiciyo iyo mar jilbaha loo wada rido waxay ka turjumayaane saa aad ka arkayso tilmaamayaan qiyaamada iyo cadowga sida ilaahay adhaxda uga jebinayo labada suuradoodba bilowgooda waxaad ku arkaysaa kitaaban kitaabkan kariimka ah ee ummadda bara ilaahooda boqorka ah xaq wuxuu ugu leeyahay manhajka u ah iyo aakhiro waxa ku dambeeya macrifada dhabtaa kitaabka laga helayo iyo ammaanta uu leeyahay waxaa labada suuradoodba haddaynu isku qabanno ay aada u badinayaan iyagoo iskaga dhow mawduucaas awoodaha ilaahay tabaaraka wa tacaala iyo aayaadkiisa cajaa'ibka badan ee indheheenna mar walba waxyiguuu jeediyo بسم الله الرحمن الرحيم حاميم الله أعلم بمراده بذلك والكتاب المبين بان كل أرتبه لها الكتاب في عضاء أبانا ومعدائي أبانا لازم لبدا واكي من كره معنى هدو نيهي وكتاب كي سيدي سو افتيمي سيدي سو كلب بحصنا أي لها ودقدقين وح قرسوني كترين أما ومبين وحل بددك وعدائي أو وحيل الدنيا الدنيا أخرى وحرية وحدا بابا wax camal ahay dad ku dhaqmayaan iyo waxay ku nabad galaan intoo dhan ba isaga ku ururtay innaa anzalnaahu waxaanu soo dejinnay fii laylatin mubaaraka habeen la barakeeyey habeenkaasi tafaasiil baa ilaahay uu ka sii bixiyey innaa kunnaa mundiriin annaga ahaanay kuwa digayabaa ilaahay xikmadda ilaahay kitaabkan uu soo dejiyo waxa weeye dad in loo digo wakhtigay fursadda haystaan inay ka faa'iidaystaanna loo sheego wakhtiyada tamiinka ee qaaliga ee cimrigooda ilaahay uu ku dheeraynayo ka faa'idaysanayaanna habeenkan ammaantan iyo barakadan labaa ka mid a fiihaa habeenkaa dhexdiisa waa laylatulqadrigiie yufraqu waxaa la kala diraa kullu amrin xakiim arrin kasta oo sugan arrin kasta oo sugan oo saranseer iyo surmasoogtaba aan lahayn oo aan fashilmi doonin oo caalamka ka xaqiiqo noqon doona ayaa habeenkan la go-aamiyaa amran min cindina farqan min cindina go-aamin ilaahay xaggiisa ka ahaatay ama talo ilaahay xaggiisa ka timi weeye innaa annagu kunnaa waxaanu ahaanay mursiliina kuwa diraya malaa'igta arrinkan fulinaysa ilaahay baa diraya raxmatan min rabbik waa naxariis ilaahaaga xaggiisa ka timi awgeed ayaa habeenkan loo soo dejiyey arrinkan loo go-aamiyey arrinkan loo fulinayaa malaa'igta loo diraya innahu huwa asamiicu alcaliim ilaahay baa sifooyinkaa wanaagsan isaga iskale oo wax walba maqlaya wax walba og marka habeenkani allah waxa uu ku sheegay in qur-aanka la soo dejiyey habeenkaa habeenkaa in la soo dejiyey habeenkaasi iyo astaamaha uu leeyahayna suuratu lqadr ayaynu ugu tegi doonaa suuradda in anzal la idhaahdo inuu dee kun bilood ka khayr badan yahay habeenkani in uu ku jiro bisha ramadaanna dee waxaa tilmaamaysa aayadda aynu kusoo marnay suuratu lbaqara shahru ramadaana aladii unzila fiihi alqur'aan haddii la tilmaamay qur-aanku inuu habeenkan soo degay mar kalena la xusay ilaahay uu xusay in qur-aanku uu soo degay bisha ramadaan macnaheedu waxa weeye taasi ay la mid tahay bisha ramadaan buu habeenku ku jiraa axaadiidta aada u saxiixee nebiga ka suganina waata tilmaantay tobanka dambeo tiro isdhimana inuu ku jiro arrimahan ilaahay uu tilmaamay in la kala go-aaminayo ee uu ihi yufraqu kullu amrin xakiim arrimo kastoo ilaahay uu go-aamiyo muxkamoo sugan baa la kala diraa waa wixii arrimaaha ku fulaya ummadaha ku nool caalamkan mid la dilayo mid la noolaynayo mid la cisaynayo mid la dulaynayo iyo arsaaqadooda ajashooda waxalla waxaasoo dhanba markaasaa dabeedna qofku isagoo iska guursanaya isagoo iska dhalaya isagoo iska dhaqanaya ayaa go-aanka sanadkan loo soo qadimay waxa uu yahay inuu dhaqaajin doono kafantiisiina waa tolan tahay isaguna wuu islaba rogayaa marka yufraqu kullu amrin xakiim amran min cindina warbixino malaa'igta la soo gaadhsiiyo habeenkaa la kala fulay sidaa miisaaniyadda sanadka iyo talagalka sanadka loo sii dejiyo lagu talagalo sidaasa ilahay agtiisana ay uga soo fushoo looba xil saaray ciddii fulin lahayd ba amuurtan adiguna waana daga xidhantahe waanaad dhababacaynaysa waana lagugu maqan yahay rabbi asamaawaati waalardi wamaa baynahumaa ilaaha cir iyo dhul iyo waxa ka dhexaysa iskale wey ee rabbiga u ah abuurtae maamulaya in kuntum muuqiniin haddii ay yaqiinsan tihiin marka macnaheedu waxa weeyaan ilaaha sidaa ugu talagalay inay wax waliba u socdaan ee u qorsheeyey ilaahnimada dhabtaa isagaa leh kan la caabudayo laga dambaynayo laga tala qaadanayo adoon loo noqonaya waa isaga laa ilaaha illaa huwa ilaah xaq lagu caabudaa ma jiro isaga mooyaane yuxyi waa yumiit isagaa noolaynayoo dilaya rabbukum wa rabu aabaa'ikum alawaliin idinka rabbigiinna weeye aabbayaashiinnii horena isaga uunbaa rabbi u ahaa oo aabbayaashay leeyihiin waa daba raqlaynaynaa oo had iyo jeer waxaanu kaga dayanaa dhaqan bal hum fii shakin yalcabuun bal hum iyagu gaaladu fii shakin bay ku jiraan yalcabuuna waa ciyaarayaan sideedaba camalka adduun iyo aakhiraba mid kasta la xidhiidhee wixii wax ka dhashaanee faa'iido yeesha waa wax muhiima laakiin wixii kale waa cabad iyo ciyaar ayaa lagu tilmaamaya wax kastay horumariyaan iyo wax kastay qabsadaanba kol haddaanu asaas iyo iimaan iyo aakhiro loogu talagalay midna jirin warbixinta ilaahay uu ka sameeyey waa lacib iyo cabad fartaqib nebi maxamedow sug yowma taati samaau maalinka ay iman doonto samadu bidukhaani mubiin qiiq cad oo muuqanayoon qarsoonayn ayaa samada ka soo bixi doona yaksha annaas yaksha annaasa dadku daboolaya qiiqaasi haadaa cadaabun aliim ayay odhanayaan yaquuluuna haadaa cadaabun aliim kani waa cadaab kulul bay leeyihin rabbana kshif ilaaha iyagiiow naga qaad cana alcadaab cadaabkan ilaahay w naga dulqaad bay leeyihin innaa mu'minuuna waanu rumayn doonaayoo waanu kuu toobad keenaynaa annaa lahum xaggee buu uga sugnaaday addikraa waantow kayfa lahum dikraa oo sidee waantoobayaan waqad jaa-ahum iyadu u yimi rasuulun mubiin rasuul wax walba u iftiimiyo wax walba u caddeeyay iyadu u yimi oo ay diideen sideebay u waantoobayaan uma tawallow canhu way ka sii jeesadeen rasuulka ah wax walba u iftiimiyey sidee u waantoobayaan kolka wa qaaluu waxay ku yidhaahdeen nabigii intay eedeeyeen mucallamun waa mid wax la barayo oo dad bani aadama wax usoo sheeg sheegaya waa bawsi buu ku socdaa bay dhahan bawsi majnuun waana waalan yahay bay dhahan rasuulkii wax walba u iftiimiyey saasay ku yidhaahdeen haddii ilaahay uu yabahoo la tijaabiyeyna waxaa la yidhi innaa anagu kaashifulcadaab baa ilahawn cadaabka waanu ka faydi qaliilan in yaroo dee intay nool yihin baaba iska yar muddo kooban baa iyadoo balbaryadooda iyo ballanqaadkooda la eegayo xoogaadaa cadaabkan ku dhacay laga dulqaaday innakum caa'iduun waa ku noqonaysaan buu ilaha yidhi cadaabka intoo laydinka qaada iminkaa ka cabanaysaan ayay idinku noqon yowma maalin xus markaa nabdisho aanu qaban doono albadshata alkubraa qabashada weyn markay cadaabkaa markay ku noqdaan xumaantii ay lahaayeen waa ka baxayna waxaa la qaban doonaa albadshata alkubraa qabashadii weyneyd innaa muntaqimuun waanaanu ka aargudanaynaa baa ilahay wy waanu ka aargudanayna marka sidaa loo qabto culamaau tafsiir qaarkood waxay leeyihin arrimahan aayaadku ay sheegayaan haddii ay tahay qiiqan iyo haddii ay tahay cadaabkan iyo haddii ay tahay badshadan iyo qabashadan intaniba waa arrimo hodhow horow dhacay waqtigii nebi maxamed joogay calayhi salaatu wasalaam waxa qaba sidaa cabdillaahi ibnu mascuud sida xadiidka afarka saxiixe ka sugan ee uu tilmaamayo ibnu cabaas iyo rag kale waxay iyaguna qabaan arrimahan inay soo socdaan oo qiiqan iyo cadaabkan iyo badshadaniba in ay iman doonaan marka haddii tafsiirka cabdilaahi an marno waxa uu leeyahy waa dhacdadii wakhtigii nebiga caleyhi salaatu wasalaam soo martay reer qureysheed oo uu habaaray nebigu sidii nebi muuseba u habaaray faraacinadii iyo mujrimiintii dabeetana waxa kudha wuxuu yihi allaahuma ajcal calayhim siniina ka sinii yuusuf ilaah wakhtigii nebi yuusuf abaarihii dhacay oo kale ilaah kuwan ku sila waa lagu saliday xataa akalu lcilhis ilaa ay cuneen gogga geela ay cuneen ama dhogorta iyo dhiigga iyo suufka iyo waxaa isqabsaday ilaa ay yidhahdeen aan biyaha ku cabnoon dubano ilaahay arkaa ay gaadheen dabeetana nabiga u cawdeen calayhi salaatu wasalaam ehelkaagii baanu nahay isku abtirsiimaynu nahay qaraabaynu nahay ilaahay noo bare hanaga dulqaaday waanu toobadkeeni ilaahu ka dulqaad balay ayuu markaa baryay nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu ilaahay ka dulqaado kolkaasaa dabe waxay leeyihin rabbana kshif cana alcadaaba innaa mu'minuun waa laga dulqaaday innaa kaashifu alcadaabi qaliilan ballantaasaa ilaahay u qaaday nebigan oo laga dulqaaday laakiin halkii bay ku noqdeen sidan ilaahayba uu sii sheegay innakum caa'iduun way ku noqdeen dabeedna waxaa ku dhacday albadsat lkubraa oo bedera bedera sidaa darteed baa waxa uu leeyahy cabdilaahi shan arrimood horey u tegeen dukhaanka oo qiiqan ah cafwan horta waxaynu soo dhaafnay markii abaarahaasi ay ku dhaceen ee balaada iyo gaajadu ay ku badatay ayaa mid iyaga ka midii markuu xagga kore eego waxaa indhihiisi ay qabtaanuun qiiq abaartii dhulka ku badatay iyo omoskii iyo qiiqi balaayadii badatay ayaa qiiq isqabtay iyagiina nafaqadaraa ku dhacday dabeetana haydhhaydh bay indhahoodu bixiyeen dhimbiila hor yaacay baa la ydhaha qofka marka laga warramayo indhihiisu inay sillanaadeen oo kalar kale iyo midab kale u arkay marka gaajada iyo nafaqadaradii ku dhacday baa dadkii oo dhami isweydiiyeen war maxaa qiiq baxaya ee dhulkii qiiq buu noqday in shaaciraa ka gabayay waxau lahaa wamahmahin maqbaratin arjaauhu kaana lowna ardihi samaauhu qarfooyinku aad bay u badan yihiin ilaa qiiqu dhacadoo cirki iyo dhulka ay isu egaadeen oo uu asalba ku noqday xaggii boorka boorka waxaa asal ku ahaa dhulka laakiin cirkiibaaba ka daray buuli oo cirkiibaaba la moodaaba inuu u eg yahay dhulka oo ka boor badanba jawigu saasuu dhacay marka cabdilaahi wuxuu leeyahay dukaankaasi uu tego ka ay nimankaasi arkeen buu cadaabkaasina abaarahaasu ahaa ilaahay uu ku salliday iyo cudurradaas badsadanina maalintii bederbeh wuxuu ku daray aruum oo iyaduna maaragtay ballanqaadkii reer ruum iyo inay heleen qolyaha kalena dee intan oo dhan waa qiyaama dukaankan axaadiid saxeixa kusoo aroortay waxyaabaha dhici doona akhiru zamaanka inuu ka mid yahay qiiq isaguna isqaban doono markii qiyaamadu soo dhawaato iyo cadaabkan oo ku dhici doono qabashada weyne la yidhi yowma nabdishu basata alkubrana waata qiyaama labada tafsiirba way jiraan walaqad fatannaa buu ilaha yidhi waanu imtixaanay qablahum hortood qowma fircawna fircoon qoladiisii baanu imtixaanay wa jaa-ahum rasuulun kariim rasuul wanaagsan baa u yimi waa nebi muuse iyo walaalkii haaruun oo la socda calayhim assalaam waa rasuul wanaagsan oo rahdun kiraam min allaahi tacaala an adduu ilay aniga ii soo dhiiba cibaad allah addoommaha ilaahay aad addoonsanaysaan ka daaya addoonsigoo ii soo dhiibo xoreeya saasay ula tegeen waxay ula tegeen rusushaas addoommahan waa reer banu israa'iilkana addoommaha ka dhiganaysaan aniga ii soo dhiiba an adduu ilaya cibaadallah cibaadallaahi marka waa mafcuulu bihi waxaa faraacinada haddaad tihiin faraha ka qaadaan oo isoo gudbisaan addoommaha ilaahay marka wuxuu u socday waxa ka mid a in ilaahay la caabudo dadku addooma ilaahay wada noqdaan waxa uu kalou la socday inqaad lilmustadcafiin waa ahdaafta loo jihaado wey dadka muslimiinta u jihaadayaan dadku inay dad ilaahay wada noqdaan ilaahay inay ogolaadaan iyo in ciddii mustadcafee tamar daran ee la harowsanayo ee dal iyo diinba lagu laga dhibay in loo gargaaro oo loo hiiliyo marka waxyaabaha ilaahay uu kusoo diray bay ka mid ahayd nebi muuse calayhi salaam ama an adduu ilay aniga ii soo dhiiba oo ii hoggaansamo iraaca cibaadallah yaa cibaadallah waar cibaado fircoon ma ihidine addoommo ilaahay baa tihiine iraaca oo waxaan idin faraya dhiiba innii lakum rasuulun amiin waxaan ahay rasuul xaggiina loo soo diray oo risaalada lagu aaminay saasuu leeyay nabiga marka kuwaasiba jirrabaadan quraysh la mariyey iyo kufaarta ayuunbay mareen faraacinaduna oo waxay yidhaahdeen muusow ten xalay soo marayna aayaadkii ilaahaaga noo bari ilaahay noo bari waqaaluu yaa ayuha saaxiru ducu lanaa rabbaka bima cahida cindak inanaa lamuhtaduun falamaa kashafnaa canhum alcadaaba idaa hum yankuhuun saasana kuwaasiba imtixaan bay mareen oo markii laga dulqaaday cadaabkiiba bartii ka mise waanlaa tacluu cala allahi buu leeyay ilaahay ha ku kibrina ilaahay ha isu qaadqaadina innii aatiikum waxaan idinla imi bisulطaanin mubiin mucjiso weyn baan idinla imi oo cad saasuu leeyay haddii ay hanjabeen oo munaawaraadkii cadowga ay bilaabeen waa ka jawaabo waxau uhi wa innii anigu cudtu birabbii wa rabbikum cudtu waxaan magan galay aan irkaday oo aan ku tiirsaday birabbii wa rabbikum aniga rabbigayga iyo idinka rabbigiina an tarjumuun inaad dhagax igu dishaan maxaa halkaa ka muuqanaya inay dhagax kudilid bay ugu hanjabeen marka inaad dhagax igu dishaan baan ka magan galay ilaaha labadeenaba inoo wada ilaaha marka waxaa halkaa xusayaa dadku inay ilaahay u siman yihin fircoonna wuxuu yahay aanu jir wain lam tu'minuu lii haddii aydaan ii rumaynaynin factaziluunii idaayow faraha iga qaado haydilina fadacaa rabbah markii arrinku uu sii adkaaday ina ilaahay siibuu u yeedhay anna haaulaa'i kuwani qowmun mujrimuun waa dar dembiilayaala buuri ilaahay kuwani waa dembiilayaal sidaasuu nebigani leeyahay marka macnaheedu waxa weeye kol haddii dembiilayaal ay yihiin ilaahay u khaarajiyo kuwan iga raaxee oo halaag allana u amro waxau uhi fa asri guura geli bicibaadii addoommahayga leylan habeen inakum mutabacuun waa laydin raacaya kaxee baa laydhi oo guura geli oo saaad ku nabadgelaysa adiga iyo addoomaha kula socdaaba waa in habeennimo la baxo ilaahay baa tilmaamay dabeedna habeennimadii bay baxeen watruk ilbaxra baddana iskaga taga rahwan ay saakinan isagoo sidiisaasoo xasiloon oon isgaraacayn innahum iyagu jundun muqraquun waa collaan la hafin doono rahwigu waa isagoo xasiloon oo degan badda waa la yaqaanaa inay biyaheedu haraaciyaan oo isaa isu baraanbarayaan markuu ushii ku dhuftay dabcan intii uusha ku dhuftay way kala tagtee ummadani maraysay ee waddada iyo jidka u ahaydee ilaahay u furay biyihiina hareerahay u joogsadeen markaad badda dhaafto ha isku sii daynin sideedii hore si aanay ugu ciyaarin laakiin rahwan ha xasiloonaatee bartanoo bannaan ka tag waxaa loogu talagalay inay kuwani soo galaanoo lagu abro innahum jundun muuraquun gooco la hafinaya ha soo galeen dabeetana ducafadaasi waxay moodeen meeshu inay iska bannaan tahay meel la baneeyey way moodeen in meel iska bannaan bay u qaatay way iska soo galeen halkaasay ku libdheen oo meel ay mareen la waayay faraacinadii meel ay mareen baa la waayay allana waxa uu tilmaamay wixii meeshaa ka dhacay waxa uu ihi kam tarakuu imisay ka tegeen min jannaatin beero wa cuyuunin ila biyaa wa zuruucin iyo daaq baxay ama wa zuruucin firi dadku uu cuno oo baxay oo raashina wa maqaamin kariim iyo bangalooyin aada u wanaagsan cimaaraba ay dhiseen iyo wa nacmatin barwaaqo kaanuu ay ahaayeen fiihaa faakihiin fiihaa dhexdeeda faakihiina kuwa ku raaxaysta kadalik alamru kadalik arrintu shaki ma lehe waa sidaa laydiin sheegay wa awrathnaaha waxaanu ku xil wareejinnay oo gacanta loo geliyo anu dhexal siinay qawman aakhariin ummado kale oo reer banu israa'iila famaa bakat calayhim umay ooyin alsamaau waalard samooyinkii umay ooyin iyo dhulkii wamaa kaanuu manay noqonin mundariina kuwa loo kaadiyo iyagu waxaabay jeclaadeen inay toobad keenaanoo fircoonba waa kii ashahaado holladae ee isku dayay wamaa kaanuu mundariina looma kaadinin kuwa loo kaadiya may noqon walaqad najaynaa banii israa'iil reer banu israa'iil waxaanu ka nabadgelinay min alcadaabi almuhiin cadaabkii dullaynayay marka halkaa hore waxa ay ka tegeen cuyuun iyo maqaamin kariim iyo zuruuc kunuustiina waa ku jirtaa marka beerihii iyo bangalooyinkii iyo baanankii iyo biyihii wixii isku wada qoofalan kaasaa laga dhaqaajiyo ilaahay baa salabeeyey isagaa rabbi wax isweydaanay yaqaana tabaaraka wa tacaala wa awratnaaha waxay tilmaamaysaa waa dhaxaluun kuwan dee lagama dhicinine dhaxal alla uu ka soo wareejiyo weeye sidii nabigaba calayhi salaatu wasalaam ilaahay uu xusay wuxuu kala hadhaya gaalada وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب حيل هاي وقصر ريبا النبي هو الله قصر ريبه وأحلى قصر ريبوي ساساني تهايو dadka noocana xorayntooda iyo quwadan iyo boqortooyadan jabinteedu mid ay karayeen reer banu israa'iil ma ahayn mid ficil ka galayna ma ahayn ilaahay baa saa dhalex jabiyey asxaabtu ridwaanullaahi calayhim kolkii ay xoraynayeen faris boqortooyooyinkii waaweynaa ee reer faris iyo reer ruom iyo ee ay ka saareen magaalooyin dhan oo iska camiran oo dahabkii iyo xariirtii iyo taajajkii iyo guryihii iyo xamaamo aanay weligood arag iyo wixii isku qoofalan yihiin waxaasoo isu baxay bay arkeen carabbay dee waxay ku noolaayeen dhul aan xadaarad badan lahaynoo iska meelo yaryaroo la iska huluulan jiray markaa waxay tegeen dee nimankii reer yurub oo cimaro u yaqaanay habka dhismaha iyo tacmiirta iyo boqortooyadii kala weyneyd ee bershiyankii reer faris ayay tegeen dhul ay la yaabeen quruxdiisa iyo waxuu yahay qaarkood garanba waayeen dabeedna markii ay xoreeyeen intay ku hinjiyeen ay meeshii ka saareen ay dabeetana dhulkii dhex degeen ayay markay salaada istukinayaan aayaadkay akhriyayeen bay ka mid ahay kam tarakuu min jannaatin wa cuyuun wa zuruucin wa maqaamin kariim wa nacmatin kaanuu fiiha faakihiin kadalika wa awratnaaha qowman aakhariin macnaha waa waa tusaale xaya tusaale nool wey casharo ay ka arkeen weeye caalamka guudkiisa inay dhacdooyinku soo noqnoqonayaan oo cadowga ilaahay hadduu doonayaba haysbidee marba laga helayo feeye qaniimo lala yaabo alla waxa uhi walaqad najaynaa banii israa'iila min alcadaabi almuhiin cadaabka dullaynaya laga badbaadiyey reer banuu israa'iil waa gumaysiga cadow dhakada kaa fulo ku dulbaxo kugu habsada kaasaa kuugu daran waxa xadoonsado gaal baa ugu daran liannahu ilaahay baa laa yarqubuuna fii mu'minin ilan walaa dima ballanna maleh tolna maleh dadka kale waxaa laga yaabaa islaamku inay miduun isku xeeriyaan oo xigto iyo xilo iyo wuxuun in la isku xeeriyo laakiin kani diintiisuna waa maslaxad ballanna maleh xigtana male baa ilahay uli isagaa yaqaana min fircawna baa min alcadaabi almuhiin haddii aad odhan lahayd armu wax kale ahaa waa lagu bayaamiyey min fircawna min alcadaabi almuhiin cadaabkii dulaynayaanu ka nabadgelinay min fircawna baanu ka nabadgelinay marka dhibkaasa haysta dadka muslimiinta ee gaaladu maanta ay harowsanayaan ama wadamadooda ay ku gumaysanayaan ay dhibayaan dhibkaasaa haysta innahu fircawnkani kaana wuxuu ahaa caaliyan min almusrifiin caaliyan midiisa sarraysiiyey buu ahaa min almusrifiina buu ka mid ahaa kuwa xadgudbay ayuu ka mid ahaa kuwa xadda tallaabay mid kibray oo xarigii goostay buu ahaa qooqay waana xaqiiqo jirta runtii dee iyadoo maanta caalamkan ay noolnahay la yidhaahdo waanu ilbaxnay oo reer magaalnimana way jirto ayaa reer magaalnimo ay in badan sheegayaanba haddana waxaa dadkii wadamada gaalada ku noolaa ee u hijrooday ama ha ka shaqaysteen ama qaxunta ha ka ahaadeen kuwoodii tegay ee quuf la dhacay ama ashahaadaduba ay ku dirqi tahay ayaa lagu haystaa magacii ayaa lagu haystaa oo kol haddii la arko maxamed cabdullaahi magacyada noocaas inta kor loo eego ka jawaaskiisa iyo baasaboorka hayaa ayuunbuu isku laabaya isagunbuu eegaya macnaha wuxuu moodaya inuu kusoo qarxayo marka cumuuman waxa weeyaan waa dhib jira weeye dhib jira dhib jira walaqad ikhtarnaahum buu ilaha yidhi waanu dooranay reer banu israa'iil calaa cilmin annagoo og inay istaahilaan doorasho cala alcaalamiina baanu ka dooranay wa aataynaahum waxaanu siinay min al aayaati aayadaha xaggooda waxyaabaha awoodaha la muujinaya maa shay baanu siinay fiihi dhexdiisa balaa-un mubiin uu ku sugan yahay imtixaan muuqdaa imtixaan muuqdaa marka halkaa waxaa kaaga muuqda reer banu israa'iil bal eeg wakti waktiyada ka mida baa ilahay uhi caalamkii wakhtigaa jooga waanu ka dooranay dad la doortabay ahaayeen markii dambena waxay noqdeen dad loo cadhooday oo mu'miniinta la yidhi ilaahay ka magan gala siraada aladiina ancamta calayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين habeen iyo maalinba shan jeer iyo intee oo jeer markaynu tukanaynayna faatixada akhriyaynaba ilaahay kuwaha naga dhigin bayn leen lucina aladiina kafaruu min bani israa'iila calaa lisaani daawuuda waciisa bni maryam maxaa sabab laga dhigay xusuusaasoo dhan way wada nacdaleen dalika bimaa casow wa kaanuu yactaduun kaanuu laa yatanaahawna can munkarin facaluuh macnaha dadkani diin la-aan unbay caadaysteen diin la-aan iyo alla ka fogaansho ilaahay iyo rusushiisa iyo diintiisunbay ka gacmo taagteenay diideen halkaa waxaa kaaga muuqday marka ummaddan ilaahay uhi kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas dee sifooyin baa la raaciyey kol kasta oo dadka diinta ay ka xoog siibtaanay ka dhacaanba xagga nacdasha iyo cadhada alle iyo fogaanshahay usii dhowaanayaan ilaahay iyo dadka waxaa ka dhexeeya inay addoommo u noqdaan abtirsiina kama dhexayso kuwanba iyadoo la tilmaamay in la doortay baa loo cadhooday innagana iyada oo la tilmaamay khayrul umam inlan inaynu nahay ayaa shuruuddii marka la waayo aafaadkaasi u iman karaa idan markaa isdhigasho iyo isku hallayn iyo aniga aniga ah oo markaa ummaddii ku abtirsanaya maya halkanna ilaahay wuxu uhi wa aataynaahum min alaayaat aayadaa la siiyey wax aayada baa loo quuray maa fiihi balaalu mubiin wax imtixaan caddi uu ku sugnaa malab miyaad aragtay ummad laguma hayo ummaddeennan dee malab iyo waxay raashin uun moorgaraysan uunoo la soo dejinayo oo qof walba loo qaybinayo uun oo ilaahay soo kariyo aan dabba lagu shirinba ayaa loo keenay waa aayaad imtixaan caddi uu ku sugnaa iyo daruuro loo hadheeyey iyo bada iska dilaacay iyo ilo biyo ah iyo kullu daalik waa balaa-un mubiin balaadani waa nicmo cad bay ahayd laakiin nicmadii baa lagu lagu imtixaano way ku fashilmeen ina haadaabu ina haaulaai buu ilahay yidhi kuwanoo gaaladii layaquuluuna waxay odhanayaan in hiya may ahaanin geeriduba ilaa mawtatuna aluulaa waa geeridayadii horan wamaa naxnu bimunshariin nalamana soo noolaynayo aakhira dambe ma jirtee geeriduna tanunbay ku dhammaatay faatuu biaabaa'ina aabbayaasha yakeena bay idhaahdeen nimankii gaaleed in kuntum saadiqiina haddaa ku run sheegaysaan aakhiraadad soo baxaa bal imikaba soo nooleeya hebel iyo hebel oo xabaalahan makaha ka soo baxeen bay ku idhaha nebiga alla wuxuu idhi ahum khayrun ma iyagaa roon oo la qaatay am qowmu tubbac mise tubbac qoladiisii waladiina min qablihim iyo kuwii ka horreeyey kuwii ka hor qowmu tubbac iyo kuwii ka horreeyey kuwaasiba waa la halaagay manay soo noqonin talow kuwani may dhaamaan may kuwiin bay la mid yihin ahlaknaahum waanu halaagnay kuwaa hore innahum kaanuu mujrimiin dembiilayaal bay ahaayeen wax kastoo cid kastoo dembiilaana kabtii ma yaalla cirbaha la goynaya ilaahay waddaduu ka duwaya innahum kaanuu mujrimiin marka tubacna dee wuxuu ahaa nin reer yamaneeda boqortooyooyinkii ka jiray yaman cidda madax ka noqota kaanuu yusamaa tibaac tubacyaa la odhan jiray boqortooyooyinkii ka jiray meeshan la ydhaha ruom iyo reer roomna waxa iyagana la odhan jiray reer ruom ama reer yurubkii ka jirayeyna kayaasira kuwii boqortooyadii kale ka jiraysay xaggaa iyo meeshan la yidhaahdo faris iyagana waxaa la odhan jiray كياس آه، كياسرة يا لورن شري كسرى كياسرة قيصر كياسرة تباع وقعياش أسيلا كوي مصرنا فراعنا مركا تبع waxa uu ahaa isaguna nin boqortooyinkaasun ka mid ahaa isaga iyo qoladiisiiba markay gaaloobeen baa la halaagay kuwana waa lamid taariikhdiisii way hayaan waa yaman waa ka agdhow yahay waa ogin wamaa khalaqna samaawaati maanaan abuurin samooyinka walarda iyo dhulkaba wamaa baynahumaa iyo inta ka dhexaysa laacibiina annagoo ciyaarayn xikmad darro umaanaan abuurin baa ilaahay uhi waa run maa khalaqnaahumaa umaanaan abuurin ilaa bilxaqi baanu ku abuurnay buu ilaha yidhi xaq iyo cadaalad iyo xikmad iyo tijaabad dadkan la eegayo kooda camal wanaagsanaada aakhiroo dambayso la xisaabin doono ammaanada ilaahay oo la doonaya inay gutaan diinta ilaahay iyo dhulka ilaahay iyo dadka ilaahay oo laysu daayo walaakina aktarahum laa yaclamuun intooda badani mase garanayaan ina yowma alfasli maalinka kala saarka qiyaamada laydhaha miiqaatuhum ajmaciin waa wakhtigoodii miiqaatuhum waa kii loo mudeeyey ajmaciina iyagoo dhan meel ay u wada mudaysan yihiin weeyo ay ku socdaan maalinkan ilaahay dadka uu kala saarayo way isku murgeeno way murmeene waa maalin la kala dirayo yowma maalin weeye ama yowma maalin xus laa yugnii aanu kordhin doonin mawlan mid xigtaahi can mawlan mid kale oo xigta a shay-an waxba kuma kordhinayo ama laa yugnii waxba kama tari doono mawlan can mawlan midka horena waa faacil ka dambena waa majruure laakiin dawaa ismu maqsuura labada iyo sabataasunbuu ahaanayaa laa yugnii waxba kuma tari doo laa yugnii shay-an waxba kuma tari doono ama waxba kama tari doono labadaba waa la odhan karaa mawlan can mawlan mid xigtaahi kiisa kale xigtada ah waxba kuma tarayo nafci uu ku kordhinayaa ma jiro wixii dadku ifkii markay joogeen ninka baahda ama waa la kaalin jiray ama waa loo goyn jiray ama waxunbaa la siin jiray wixii ma yaallo balaayana kama joojin doono walaa hum yunsaruun loona hiilin maayo ilaa man raxima allah cidda ilaahay u naxariista mooyaane kuwa ilaahay u naxariista iyagu waxbay isku tarayaan way isu shafaaco qaadayaan maalinta fadligoodana ilaahay uu isu raacinayaa jannada innahu ilaahay huwa alcasiiz araxiim isaga awood iyo naxariisba leh cadowga casiiz buu ku yahay markuu madaxa jabinaya raxiim buu yahay owliyadiisa wa kaana bilmu'miniina raxiima cadowga siduu ilaahay u galo ayuu xusoo waxa uu rabbi yidhi ina shajarata zaquum geedka shajaratu zaquum la yidhaahdaa dacaamu latiim dembiilaha raashinkiisa weeye xataa rabbi ma odhanin dacaamu ahli ljaxiim laakiin wuxuu yidhi dacaamu latiim macnaha waxaa lagu tilmaamayaa naarta waxaa lagu galaa inuu ismiga yahay geedkan inaad ehel u noqoto raashin kuu noqdo waxa keenaana waa ismiga ismigana ka tegiddiisa iyo samayntiisa adahaya kalmuhli buu la mid yahay naxaastoo kale ama kalmuhli ka cakari zaytna way tilmaamaano saliiddu marka la dhalaaliyo daamurka gunta isugu hadha ee qushka ah la miirayo la reebayo yaqlii fi lbutuun yaqlii waxa uu ku karayaa fi lbutuuni caloolaha كغلي الحميم بيه سيسول لبرغان وكله الله مرك غدها اي قاحده لوغ شبو اي غدها isku rogayaan khuduhu bu ilaahay leey qabta kamaan dawstiisi baa ilaahay u diray malaa'iktii oo wuxuu leeyahay zabaaniyadii qabta fa'tiluhu ujiida ila sawaa'il jahim ila naarta salkeeda lagu wado naarta gunteeda thumma subbu waxa ku afrogtaan fawqa ra'sihi kan dambiilaha adushiisa min cadaabil jahamiim cadaab kan kulul gudihii baa kulayl loogu shubay meel kulul baa la jiiday dushana kulaylha lagaga shugabaa ilaahay u leeyay dhan walba ha ka moofoobo duq baa lay dhadhami innaka adigu anta adigu alcasiizu alkariim waxaa tay kii wanaagsanaaye iskaba fiicnaa casiiskii awoodda badnaaye kariimka ahaye fiicnaabaa dahay waa kudigashaa laydhaha cisina ma jiro karabna ma jiro maanta laakiin qof aan wax aanu haynin inaad ku sheegtaa waa kudigasho nooc cadaaba weeyaba ina haadaa buu ilahay yidhi kani maa shay weeye kuntum a ahaydeen bihi tamtaruun kuwa ka shakiya kuwa ka shakiya sidaasaa markaa looga dhigay kuwii iyaga ahaayee mujrimiinta abaalkoodii bal kuwa kalena eeg awliyadii ilaahay haddaad cadowgii aragtay sida loo abaaliyey awliyada abaalkoodiina waa kan labadan qol labadan qolo qur-aanku aad buu uga warramaa iyo isbarbardhigooda marka shay laguu sheego yucrafu shayu bididdi shayga had iyo jeer waxaa lagu gartaa ka soo horjeeda dee imika lagu sharxa uun madow laakiin weligaa aadan aada caddaan uun arkaysay hore u fahmi maysid laakiin marka maalin iyo habeen isugu xigo isugu kaa xigo ayaad gala mid waliba wuxuu yihi haddii aad macaan uun weligaa taqaano oonad qaraadha arag lagu sharxi kari maayo laakiin labada marka la isu kaa barbar dhigo ee aad taabataad garan ilaahay baa isbarbar dhigay oo horteenna keenay si cajiiba ina almuttaqiina kuwa hore afiim bay ahaayeen alaafimiin kuwanina ina almuttaqiina baa ilaahay uhi kuwa ilaahay ka cabsaday fii maqaamin amiin meel xasiloon bay caga dhigteenay degeen meel xasiloon xasiloonidu waa muhiim halkan waa la qaxaya waa la warwarsan yahay dadkuba kaba bira bay wada gashayna wax caga dhigayaa ma jiro fii maqaamin amiin fii jannaatin wacuyuun beeras ayay ku sugayn iyo ila biyaa yalbasuuna waxa ay xidhanayaan min sundusin wa istabara waa xariirta qaybta hoosta laga xidha iyo qaybta dusha laga xidha jilicsan iyo adag mutaqaabiliin kuwa iska hor jeeda weeye oo farxadda waxa ka qayba axbaabta iyo ehelka iyo ummadda isku sin bannaan tihiinoo is wada sheekaysataan oo qalbigu uu ku raaxaysto ilaa haddii meel keliga aada gasho nicmaduba kuu dhadhami mayso kadaalika buu ilaahay yidhi sidaas weeye arrinku alamru kadalik waa xaqiiqo ilaahay idiin sheegay wazawajnaahum waxaanu ku lamaanaynay bixuurin ciin dumar cadcad yadcuuna fiihaa waxay u yeedhanayaan jannada dhexdeeda bikulli faakihatin khudrad kasta khudrad kasta aaminiin iyagoo xasiloon waa lagu bilaabo lagu dambaysiinaya xasiloonidu waa muhiim laa yaduuquuna fiihaa ma dhadhaminayaan almowta geerida ila almowtata aluulaa geeridii hore mooyaane marunbay soo dhinteen ma jira dhimasho dambe waa kii nebiguna tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam geerida laftigeediiba in la gowracayo ahlu naar iyo ahlu jannaba iyagoo arkaya dabeedna wuxuuna la leeyahy wax dhimasho dambe ma jiraane kuwana una calabsada halkiina kuwana una calabsada halkiina janno iyo naarba warkuba u dhammaaday wa waqaahum ilaahay wuxuu ka ilaaliyey cadaaba aljaxiim naartaa cadaabkeedii fadlan min rabbik waa dheeraad ilaahaaga xaggiisa ka yimo alla fidiyey daalika taasoo la helaa dheeraadka iyo jannadaasoo la helaa huwa lfawzuhuwa alfawzu alcaiim huwa alfawz kaasaa horumara alcadiim oo weyn fawska halka aad ka faa'iidaysanaysana lagu tilmaayo waa qur-aanka fa innamaa yasarnaahu qur-aanka waxaanu ku sahlay bilisaanika luqadaada lacallahum yatadakaruuna si ay dadku u waantoobaan luqadaadaa lagu sahlay carabkaagaa lagu sahlay inaad dadka u iftiimisaa oo carabkaaga lagu sahlay in luqadaada lagu soo dejiyo luqa alcarabiya waa wax ilaahay uu ku sahlay oo lagu fahmayo fartaqib sug innahum murtaqibuun iyaguna way sugayaan maxaa la sugayaa waxa soo socda ee kollayba aan gafaynin ee ilaahay qur-aanka dhexdiisa uu ku yabaahay marka adigu waad aaminsantahe waad arki doontaa sida ugu dhacaya iyaguna ha sugeen suuraddan iyadana la idhaahdo suuratuljaathiya waa suuraddii shan iyo afartanaad tartiibka habka isu daba yaalaan suuraduhu waa toddobiyo soddon aayadood horaynu u sheegnay muxtawaheeda oo waxyaabahay koobsata bismi illaahi araxmaani araxiim xaamiim allahu aclamu bimuraadihi bidalik تنزيل الكتاب قرآن كسود جنتيس من الله العزيز الحكيم إلها حكمتي أود بل حقي سكيمي إن في السماوات والأرض سموين كيرلك وحكسوغا لآيات للمؤمنين على موين واوين با دادك إيمان كلا أغسوغا يعشر أي أخريا سيدة قرآن وأخريا وكلا حوتين يا إيمان كودا تصين يا أود إلهي وفي خلقكم أبوركين iyo wamaa yabuthu waxa ilaahay uu ku faafiyey dhulka dhexdiisa oo min daabbatin xayawaanuuna aayaatun liqowmin yuuqinuun qolo yaqiin leh oo wax rumaysanaya oo wax ka daadegayaan kuwaa astaama iyagana ugu sugan abuurkiina waa abuurkeenaaba dee cashar inoogu filanba xubin xubnaha ka mid ahunbaaba waxqabadkeeda iyo siduu ilaahay u salax ayaaba kuugu filan xayawaankuna in badan baa qur-aankuu tilmaamaaye qofka diraaseeye dhugta ee xadaa'iqooda iyo meelaha ay joogaan ugu tagaa aayaad badan buu arki doonaa wakhtilaafi alleyli habeenka macnaha halkaa hore raacsanta wa fi ikhtilaafi alleyli waannahaar habeenka iyo maalinka isweydaarkooda iyo wamaa anzala allahu min assamaa'i waxa ilaahay xagga kore uu ka soo dejiyey oo min risqin arsaaqaduuna nooc walba leh ama madarkiiba ah fa axyaa bihi alard wuu ku nooleeyey dhulkii bacda mowtihaa intuu dhulku dhintay oo madarku ku shubay dhulka dhulkiibuu ku nooleeyey wa tasriif iriyaaxi iyo dabaylaha isweydaarkooda dabaylii baa isweydaaranaya way gadgadoomayaan afarta jihay ka wareegayaan intan oo dhanba aayaatun baa ugu sugan liqowmin yacqiluun qolyo oo rum wax ka daadegay yacni wax rumaysanaya caqli leh caqligii ilaahay uu siiyo si wanaagsan u isticmaalaya tilka taa laydin xusay aayaatullaahi weeye natluuha calayka bilxaq nebi maxamedow xaq baanu kugu akhriyaynaa annagaa kuu soo dejino kugu akhriyaynaa xaq fa biayi xadiidin warkeebay bacda allah ilaahay dabadiiye wa aayaati yu'minuuna rumaysanayaan intuu ilaahay u warramay intuu ku soo dejiyey aayad bal warka dambey qaadanayaa waa kii ilaa waa wax lala yaabo waa musiibo weyn qofka ilaahay u warramay ee dhagaha ka furaystay ee ciddii kale u warramtay ama shaydaan ama cid kaloo ehel u ah shaydaanka ehel u ah wax ka dhagaystay sida qurtubi iyo kayruhuba ay asbaabu nusuulka ku tilmaamayaan aayaadkan soo socda abijahal bay kusoo degeen inkastay caam yihiin oo ciddii noocan u dhigan ee sidaan u dhaqanta ay caam yeelayaan nebiga haddii ay kulmeen calayhi salaatu wasalaam nebigu wuu la hadlay ninkaasoo waxau hi ilaahay waxa i amray inaan ku idhaahdo awlaa laka fa awlaa uma awlaa laka fa awlaa aayaadka hanjabaadda sheega inaan kugu dul akhriyo halkaasuu u booday oo indhuhu giir ka kiciyo markaasaa waxa uu leeyahay waad og tahay ninka awoodda badanayna ah afka hadduu gacanta geliyo meeshan ka yeedhana in gug la ysku soo odhan doono adiga iyo saaxiibkaaga ku waxyoodaaba maxaydintiin ama maxaa taraysaan isagoo ilaahay ujeeda dabeetana ilaahay aayaadkan uu soo dejiyey waxaa kaloo jirto kasii horraysay in aayaadka laftooda markuu nebiga ka dhagaystay isagiiyo weliid muumuqiira markii ay iswaraysteen uu ka garaabay oo uhi aayadahani waa run shaygana maxamed akhriyaya waa run buui haddii layidhi maxaad u raaci weydeynaa wallaahi hablaha yaryar baan diidayaa buui inay ku sheekaystaan xoogaa kisra ama in calafa in dhaameelah ayuu ka qaatay maxamed taasaan diidaya in la yidhaahdo oo dadku ay igu sheegaan sidaa darti oo la yidhaahdo ninkii dhammaa diintii aabbayaashii wuxuu u bedelay xoogaa adduunyuu maxamed ka qaatay markaa waxa ay noqotay buui inaan ku adkaysto taydii hore wajaxaduu bihaa wastayqanathaa anfusuhum dulman waculuwaa waylun halaag likulli afaakin mid kasta oo been abuurad badan buu usugnaaday afiimin dembiile ah yasmacu aayaati illaah ilaahay aayadihiisuu dhagaysanaya iyo qur-aanku nebi maxamed akhriyaya tutlaa calayhi iyadoo lagu akhriyayo uma yusiru waxa uu sii daa'imayaa xumaantiibuu sii daa'imayaa mustakbiran isagoo isweyneynaya kaan lam yasmacha la mooda inaanu maqalba fabashirhu bicadaabin aliim cadaab kulul ugu bushaaree waidaa calima min aayaatinaa shay-an aayadaha iyaga kolka uu wax ka maqlo ittakhadahaa husuwan wax uu ku dheeldheelaabuu ka dhiganaya oo sawka qur-aanku kaa sheegay oo sawka maxamed sidaa yidhi oo sawka sidaa yidhi way iska hor imanayaan aayaadku ku jeesjeesaya ulaaika kuwa lahum cadaabun muhiin cadaab dulleeya ayay leeyihin min waraa'ihim jahannam naarta jahanamo laydhaa ka horaysa walaa yugnii canhum waxbana kama tari doono maa kasabuu wixii ay shaqeeyeen shay-an waxba xalla waxay wax soo saareen waxba kama difaaci doono walaa matakhaduu iyo wixii ay samaysteen min duuni illaahi inta alla ka sokaysa awliyaa ilaahyaal ay ka dhigteen adduunkay shaqaysteen iyo ilaahyaashay caabudeen midna waxba kama tari doono walahum cadaabun cadiim cadaab weynna way leeyihin allah wuxuu ihi haadaa hudan qur-aankani waa hanuun waaladiina kafaruu biaayaati rabbihim kuwii ka gaaloobay aayadaha ilaahooda aayadihii hanuunka ahaa kuwa diiday ka gacan taagtay lahum cadaab cadaab bay leeyihin min rijzin aliim oo kulayl daran xaggii ka ahaaday rijsiguna waa cadaabun cadaab kulul cadaab ka ahaaday kulayl daran xaggii allahu ilaahay aladii ilaahay weye sahara lakum lbaxra baduu idiin sahlay litajriya alfulku fiih si ay doonyuhu u dhex maraan biamri awooddiisa ay ugu dhex maraan iyo ogolaanshihiisa walitabtaquu min fadlih iyo dheeraadkiisa si aa u raadsataan dheeraadka ilaahay leeyahy walacalakum tashkuruun iyo si aa ugu mahadnaqdaan oo nicmo kastaoo aada hesho waxa daba yaalla mahadnaq lagaa doonayo wasahara lakum wuxuu ilaahay idiin sahlay oo uu idiin diyaariyey maa fi samaawaati wamaa fi lard xalla waxaan ku sugan samooyinka iyo dhulkaba jamiican isagoo dhan minhu xaggiisa ka yimi intuba waa idiin sahlantay marka macnaheed waxa weeye kownku wuxuu ka dhigay guri la dhisay casuumad lagu diyaariyey malqacadihii iyo fadhaaladii la duldhigay la darsanayo markaad afka iska biisa waxaad istaheshaad mudantoo lagaa doonayaa uun alxamdu lilah inaad kii kuu diyaariyey kuu sallaxay inaad ku mahadnoodo dii kale yaa ku casuumo ee wixii si aada cunta ee ku ikraamee ku maamuusay aada ku gacansaydhaad dafirto ama aada weelkii foororiso waxaa loo arkayaa qof waashay oo aan caqliyad lahayn iyo fikirtoona inna fii dalika la aayaatin liqowmin yatafakkaruun arrimahaasoo dhan ilaahay uu sakhire waxaa ku sugan aayado awoodaha alla muujinaya nicmadiisa muujinaya ciddii fikiraysa wey kii aan fikirayna lama sheegin waa anbaday marka laba jeer baa ilaahay ku celiyay sahara lakum wasahara lakum taasina waxa ay tahay waa imtinaanka ilaahay oo gallad sheegashada badinaya wey qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow liladiina kuwii waxaad ku tidhaahdaa aamanuu alla rumeeyey yakfiru ha isaga dhaafeen liladiina kuwii ha u dhaafeen laa yarjuuna ayaama allah ilaahay maalmihiisaba aan ka cabsanaynin liyajziya qowman si uu qolo ugu abaaliyo bimaa kaanuu yagsibuun camalkay samaynayaan si ugu abaaliyo dadka muuminiintii ha isaga dulqaateen kuwaan kuwa sunnada ilaahay ka dhacsan cadowga siduu ilaahay ula dhaqmo kuwa aan eegayn ayaama allah ayaamullaahi waxa weeye maalmaha ilaahay uu mariyo kuwa musiibada uu ku ridayo ee isaga ka soo horjeedsaday waa ayaamullaahi weeye laa yarjuuna laa yakhaafuuna ayaam allah wa tilka alayaamu nudaawuluhaa bayna annaas maalmii baa saa u wareegaya tijaabada dadku ay marayeen shar iyo khayrba ay la kulmayeen ayaamaha alleh ee soo socda qiyaama uu gebagabayn doono kama cabsanayaan kuwaa isaga dhaafoo ka jeedsada liyajziya qowman bimaa kaanuu yagsibuun maalmaha waxaa ka mid a maalinka ilaahay u abaalmarin doono cid qolo wixii ay shaqeeyeen uu ka abaalinayo man camila saalixan marka ka jeedsada oo iska daaya oo ka hadha waa intii aan la farin jihaadka markii dambena lagama hadhin ilaa ay waddada ka baydhayeen waa lagu hinjiyo waa kii nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisu ay la dabagaleen seerta man camila saalixan cidda camal wanaagsan samaysaa falinafsi naftiisuu usugnaaday waman asaaa ka xumaan sameeya fa calayha naftiisuu saaran ilaahay waxba maad yeelin uma ilaa rabbihim uma ilaa rabbikum turjacuun ilaahaynun baa laydin horgeynayaa qof waliba wixii uu sameeyey oo rikoorhka ku jiro diyaarsan walaqad aataynaa xaqiiqanimo waxaanu siinay bani israa'iila qoladaa alkitaaba waalxukma waalnubuwa kutub lagu soo dejiyay iyo axkaam la baray iyo nebinimo rusushoodii la siiyey warasaqnaahum min aayibaat arsaaqado wanaagsan oo badanna ilaahay waa u fidiyey oo qur-aanku aada uga warramay suuratu lbaqara iyo acraaf iyo aad ka akhriyi karayso wafadalnaahum cala alcaalamiin caalamiintii wakhtigaasaanu ka dheeraad siinay waanaynu soo tilmaynay intay ilaahay ogolaayeenun inay ammaanta lahaayeen wa aataynaahum waxaanu siinay bayinaatin min alamr waxyaabaha cadcadoo diinta ka mid a diinta ilaahay waa u kala dhigdhigay xalaal iyo xaraamba ma'muur iyo manhiba wixii laga doonaya wixii loo diiday bayinaatin min amri diin arrinka diintu iskumuu jirina waa loo kala caddeeyey fama ikhtalafuu ismay diidin ilaa min bacdi maa jaa'ahum alcilmu waxyigii samaawiga ahaa markii uu yimi unbay isdiideen bagyan baynahum xadgudub iyo gardarro iyo kibir dhexdooda ahaatay awgeed macnaheedu waxa weeyaan bagyiga noocana iyo kibirkan iyo khilaafkani inuu uruuraabay ahayd markii cilmiguu yimi ee diin midaynaysa oo loo noqon karaa kolkii ay timi inuu uruuraabay ahayd dadkoo diin leh oo waxyigii samaawiga ahaa haysta oo iskhilaafaa ceebtay leedu nasku bayaaminaya ina rabbaka ilaahaagu yaqdii baynahum yowma alqiyaama daraabta qiyaamaha waxa uu ku kala xukumayaa fii maa kaanuu fiihi yakhtalifuuna waxay ku muradsanaayeen ilaahay baa ku kala xukumaya maxaa mid adhaxda ka jabaya maxaa mid fashilmaya iyo mid guulaysta intaba umma intaa kadib reer banu israa'iil intii rusushaa loo diray waxigaa lagu soo dejiyey jacalnaaka waxaanu ku yeelnay nebi maxamedow calaa shariicati min alamr calaa shariica baad ku sugantahay waa dacab shareicada iyo minhaajka iyo sharcada iyo waa jidka furan ee aan lahayn kurtimo iyo kodo laga dhacayo iyo qalqalooc toona wadacad baad ku sugantaho min amri min amri diin diinta arrinkeeda warcad baad kaga sugan tahay iyo waxay samaawiyoo lagu siiye fatabichaa wadadaa raac islaamka walaa tatabicha raacin ahwaaa aladiina laa yaclamuun kuwa aan aqoonta lahayn rabitaankooda imaa inay dadku diinta samaawigaa raacaan wa imaa inay hawada raacaan marka ilaahay waxa uu farayaa wixii diinta ka soo hadhay inuu hawo yahay wax badanoo ku baaqayaana ay jiraan in laga hadho ay tahay والله أعلم